تمشي بخطوات تسير خلفها جيلا إلى مجد سما نحو الفلك اسلك طريق المصطفى ما خاب من نبذ الهوى وطريق أحمد قد سلك تمشي بخطوات تسير خلفها جيلا إلى مجد سما نحو الفلك اسلك طريق المصطفى ما خاب من نبذ الهوى وطريق أحمد قد سلك نبذ الهوى وطريق أحمد قد سلك bism illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal ku soo dhowaada qaybta toddobaad oo ah xalqada ugu dambaysa ee barnaamijka jamaameh magaalada tacabka iyo tacliimta تمشي بخطوات تسير خلفها جيلا إلى مجد سما نحو الفلك qaybta lixaad ee barnaamijkeena waxa aanu kaga soo hadalnay horumarka beeraha jamaameh qaybtan waxa aynu kaga hadli doonnaa ganacsiga iyo amniga jamaameh waxaannu ku casuunay oo nala falanqaynaya waayo joog hadda ah iyo xiliyadii dagaal oogayaasha في بحر عمرك فلتجدف جاهدا xilligii gumaystihii talyaaniga waxa ay jamaamo ahayd xarun ganacsi oo muhiim ah oo ku xidhaysa magaalooyinka kale ee dhaca gobolka ganacsiga magaaladan waxaa la ii sheegay in uu soo jiray in ka badan hal qarni dad ajaaniib ah oo waddamo kala duwan ka yimid ayaa ganacsiga jamaame ku lug lahaa waxaana ganacsiga laga ilaalin jiray dadka soomaaliyeed sida uu ii sheegay cabdow bashiir cabdow ayaa intaa ku daray wixii ka dambeeyey kun sagaal boqol lixdan iyo sagaalkii in isbeddel weyn uu ku yimid ganacsiga jamaameh kadib markii laga saaray ajaaniibta gacanta ku haysay ganacsiga ee qaabka ganacsiga dib markii loo eego dadka soomaalida asalkii hore waxay ahaayeen dad oo la gumaysto Ee, mustacmaradii soomaaliya markii ay dalka ay timid ganacsiga markuu asaasay dowladda talyaaniga wuxuu keenay dad ajnabi sida carabta iyo hindida iyo bakistaanka ayaa ganacsiga wada jiray soomaalida ganacsiga waa laga ilaalin jiray markii ganacsiga hadday bartaan adduunyada ay arkayaan dhaqdhaqaaq xornimana waa samaynayaan ganacsigii waxaa watay aj- dadkaas ajnabiga ah soomaalidana waa ku xirnaayeen nin la shaqeeyo iyo nin waxbara ayay ay noqdeen waxbarashada ganacsigana meeshay kasoo ilqaadeen dowladda soomaalida Ee, bangiyaalaa jiri jiray oo ganacsi ah bangigii ayaa dadka amaha siin jiray kadib dadkii soomaaliyeed kaca- ganacsiga iyo tijaaradda xoog waxay yeelatay markii kacaankii kun iyo sagaal boqol lixdan iyo sagaalkii waddanka ka dhacay ka dhashay ganacsatadii oo hindida iyo dadkii yurub ah iyo carabtii barashara la saaray Ee, waxaana lagu amray inay waddanka ka baxaan ama dhalasha soomaaliya ay qaataan waa baxeen qaarna dhalasha soomaaliya ay iska qaateen sidii hindideedoo kale adiga reer xamar hataa hindidii deganeed oo suuqyada magaalooyinka xamar faras magaalaha maal kasta oo soomaaliya dadka ajnabiga lahaa Ee, dowladda kacaanka markay dhalatay ganacsigii soomaaliya la wareegtay Ee, bangi ganacsigaa la sameeyey keydaa la sameeyey qaranka ganacsigii xoog buu yeeshay waa kasii fiicnaaday wax la yidhaahdo l c iyo frankafuluta la sameeyey ganacsiga xoog buu u socday dowladdii markii burburtayna ee, burburkiina waxaa keenay ganacsiga ayaa dadgaar isxijiyey barashara la isa saaray dowladdiina waa burburtay dowladdii markii burburtayna kadibna ganacsiga waa soo xoogoostay xoog buu yeeshay waxaad moodaaba soomaalida inay ka faa'iidaystay sharci la'aanta iyo nidaam la'aanta ganacsiga waayo arayga ku naqatay ilaa adduunyada ay kala aaday china ay tagtay kenya ay tagtay meel kastay tagtay ganacsigii soomaalida hadda aad buu u fiican yahay hadda dowlada waaweyn ayaa jira oo diris dhala ah ee wax soo saarka koodana fiican yahay laakiin ganacsiga aysan aqoonin kulli so- soomaalida wax barta waxyaalaha soomaaliya ka yimaadana oo ganacsigana etoobiya la geeyaa kenya la geeyaa ilaa uganda ay tagaan ganacsiga Soom- jamaama ma lahayd waxay dhufis waxay dhoofis waa lahayd wax soo saarka beeraha Ee, boqolkiiba boqol wax soo saarka beeraha ay lahayd baa dhoofin jirtay Ee, sida cambaha muuska liinta ilaa jabuuti hargeysa laga amaan jiray beeraha halkanay ka gadan jireen wadadan aad bay u fiicneed halkanay ka qadan jireen wax kasta inkastoo xiliyadii dagaalada sokeeye jamaame ay la kulantay caqabado ay ka mid yihiin amni daro iyo dhibaatooyin dhaqaale taasoo saameyn ku yeelatay ganacsiga iyo nolosha dadka deegaanka ayaa haddana xilligan jamaame waxaa ka jira amni ballaaran oo saamaxay in uu sara maro ganacsiga cumar shariif cabdulle oo ka mid ah ganacsatada jamaame ayaa ii sheegay in xilligii gumaystaha iyo dowladdii siyaad bare uu ganacsiga jamaame ahaa mid waddada horumarka cagta saaray balse burburkii kadib uu meesha ka baxay ganacsiga jamaame ganacsigeedii horta waayadii hore waa gobolada jubbada hoose meesha ugu horeyso ayay ahayd waagii hore ee dowladihii hore oo kacaanka ah marka hadeerna alxamdulilah aad iyo aad iyo aad ayuu kacaanka burburkii dagaalka markuu dhacay magaaladii hoos bay u dhacday ganacsiga hoos buu u dhacay hadeer ganacsigii waa soo kabmay waa soo kabmay waa soo kabmay boqolkiiba sagaashan iyo wax la jiro hadeer kor u socdaa alxamdulilah hadda waxyaabaha laga ganacsado waxaa uu ka mid ah raashinka noocyadiisa kala duwan sida bariiska baastada sokorta saliidda iyo bagaashka intaas ayaa laga ganacsadaa magaalada aad buuna u sarreeya hadda muddooyinkan dambe annagoo alxamdulilah helnay nabadgelyo boqolkiiba laba boqol helnay wixii aan soo marnay waxaan na ilowsiiyey iyadoo aadaankaad u dhaxdaar dukaankaada soo furan waa ka tegi kartaa ammaanka dartiis oo hadda aan helnay alxamdulilah ganacsigeena aaduu u fiican yahay hadeer ilaahana waxaan ka baryaynaa intaas in ka sii wanaagsan inuu ilaahay nooga dhigo ayaan rajaynaynaa boqolkiiba boqol insha allahu tacaala xilligii hore dowladdii siyaad bare iyo ka hor jamaam maxaa ganacsigeeda noo sheegi kartaa ganacsiga wax walba ka yar ka jiray wax walbo nooc walbo ganacsiga raashinka eh, ganacsiga galeyda ganacsiga sisinta ganacsiga bagaash nooc walbaa la keeni jiray Eh, waxaa kaloo la keeni jiray warshaday lahaan jirtay warshada warshada sida hore loo sheegay caagi iyo kartoonka inkaas iyo warshada oo bariiska ah oo magambo irrigation project oo mashruuca magambo ah oo bariis isagana laga soo saari jiray ganacsiga markaas maasha allah ah wax la soo koobi kara ma ahayn laakiin burburaa dhacay burburkii markuu dhacay waa boqolkiiba boqol dhulka la galay dadkii alxamdulilah walaayada islaamiga markay da- eh, noo imaatay alxamdulilah ammaanaa la helay oo lagu shaqaysto meel walba wax looga keensado alxamdulilah barwaaqadaasaan ku jirnaa hadeer aadaan u fiicanna wax dhiba maqabno ganacsatada jamaame waxa ay leeyihiin guddi ganacsi oo isku xira ganacsatada magaalada maxamed axmed maxamed oo ah guddoomiyaha guddiga ganacsatada jamaame ayaa warbaahintan furqaan u sheegay in jamaame ay ganacsi la wadaagto magaalooyinka sida muqdisho iyo kismaayo guddoomiyaha ayaa ii sheegay wixii ka dambeeyey labada kun iyo sideedda in ganacsiga magaalada uu ahaa mid soo hagaagaya waxaan weydiiyey ganacsatada jamaame waxa ay keenaan iyo waxa ay dhoofiyaan waxaan leeyahay ganacsiga hadda degmada jamaame aad bay dhibaatay u jiraan jirtay marka hadda maadaama alxamdulilah oo xarakada ilaahi subxaana watacaala noo keenay ee labada kun iyo sideedii iyo wixii ka dambeeyey ganacsigii aad buu u sarreeyaa Ee, waxayna ku xiran tahay degmada jamaame ganacsigeeduna wuxuu ku xiran yahay muqdisho Ee, waxaa laga keenaa bade- badeecada kale nooceeda uu yahay bariiska iyo baastada iyo caanaha iyo ilaahay kuuma darnaadee shidaalka Een, xamar ay horta ah, degmada ay ku xiran tahay boqolkiiba sagaashan ama sagaashan iyo shan Een, taas ilaahay subxaana watacaala fadligiisa ay noqotay tan labaad een, waxayna ku xiran tahay een, jubbada hoose iyadoo isla ah kismaayo waxa ay ka keensadaan ganacsatada ku nool degmada jamaame in badan sokorta ayaa u badan in kismaayo laga isticmaalo iibkeeda loo doonto iyo wixii kaloo burka oo kale waa laga keensadaa Ee, sida galeyda iyo digirtana waa loo qaadaa oo ka baxday een, degmada jamaame beeraheeda sida mooska oo kale jamaame ayuu ka baxaa kismaayo la geeyaa Ee, digirtii galeyda iyo susantana waa la geeyaa jamaam ay ka baxaan baryihii jamaam ay ku yaalaan gobolka ismaail loo iibgeeyaa in badan badanna een, waxaa ka mid ah oo hadda jamaam oo oo- oo ilaahi subxana watacaala isugu fududeeyo beer uu ku sii ilaaba mahad iska lehe Ee, waxaa beeraha aad ugu baxasisin caasimadda muqdisho ay u dhoftaa in badan kismaa axmera loo qaataa Ee, laakiin ganacsigeena sidii oo markaas bulshada ee, ku nool degmada jamaam een, in dega- waxgaradkeeda iyo bulshadeedii iyo dhammaanteeda iyo maamulkeedabu hadda aad iyo aad buu u ladan yahay taasna ilaahi subxaanahu watacaala mahad aan bilaab iyo dhammaad lahayn ilaah baa iska leh fabidaalika xarakatu shabaab almujaahidiin ayaa noo suurtagelisay ilaahay subxaanahu watacaala ayaa ku mahadsan waxaanan hadda rajaynaynaa hadduu ilaahay ka raali noqdo anigoo ku hadlaayo ee, guddoomiyaha ganacsatada afkooda ee, ganacsatada ku hadlaayo waxaan rajaynaynaa ganacsiga hadda inta uu taagan yahay boqolkiiba waa sagaashan iyo shan ganacsatada magaalada jamaame oo si qoto dheer aan ula sheekaystay xilligan caqabadaha ay la kulmaan waxa ay igu sheegeen in ay tahay mid ka soo wajahdo marka roobabku ay da'aan ee waddooyinka biyaha jaraan xilligaasi waxaa sare mara qiimaha badeecadaha qaar iyo cuntooyinka daruuriga ah waxaa hoos u dhaca dhaqdhaqaaqa ganacsiga maadaama waddooyinka qaar ay xirmaan gaadiidkana badankooda la iska xareeyo khudaarta la geyn jira magaalooyinka kale ayaa hakad gala iyagoo ku xumaada beeraha maadaama aysan jirin kayd lagu hayo taasina waxa ay sabab u noqotaa in uu yaraado dakhliga soo geli jiray ganacsatada jamaame saalax maxamed cabdi iyo cabdishukri axmed saalax oo labadaba ka mid ah ganacsatada jamaame ayaana weydiiyey in ay isiiyaan tafaasiir intaasi ka dheeri ah oo la xiriirta dhibaatada ay la kulmaan ganacsatada caqabada aan la kulno waa jirta xilliyada oo oo roobka iyo uu dhaco ee jidada aan jidadadii aan mari jirno oo xilliga guugii roobka markuu do aada u go-o ee kulley waa laiskaga dhaqaa laakiin waa laiska maaraysaa kulley ganacsigiisii sidii oo wax walba lagu meelmarin lahaa waa meelmarinaa haddee inkastoo hadda magaalooyin kale aan dhaana annaga hadda markii oo oo roob uu dhaco meelaha waxaan qabnaa maarsi iyo fasaxaadaha iyo markay dhacaan burdanaale iyo waxbaan qabnaa aan wax badaacada ku kansano wadooyin idin furan wadooyin aan noo fanaad markii masiibadii rabaaniga ay dhacdo oo waddanka fataad ka dhace annaga wax naga xirnaa ma jirin xamar aan isticmaalay burdunaalka jadiidka alaabta ay noogu imaanayeen weliba hadda magaalooyin kale ay biyihii ka kormareen oo meel wax usoo maraysa jir laakiin annaga alxamdulilah marna baddan xaggeedan kismaayo kaga adeeganayna oo wax ka- kaga keensanayna xaggan oo xamarna waxaan kaga keensanay burdunaalka xaggaas aan isticmaalayn xeebta laakiin annaga magaalooyinka sidii muqdisho kale kama xirano iyo kismaayo waxaan u marnaa dhanka xeebta burdunaalada aan isticmaalnaa laakiin magaalooyinka kale oo caramadooga waa naga xirno isaga dhanka webiga jinkiisa xaggiisa xigo laakiin dhankan kale xamar iyo kama xirano iyo kismaayo iyo waa- waan isticmaalnaa waa meelaha kale walow haddii ay markii roobkii u dhaco kala adeegin karin kala xirman laakiin annaga magaaladan maasha alla magaalo oo oo istaraatiiji waaye oo dhinac walba wax ugu imaan kara walow hadda wadooyinka hadda ay naga go-an yihiin oo dhankan kismaayo iyo culays ka jira laamiga iyo laakiin isticmaalka hadda maasha allah waa fiicanna wax dhibaato ma qabno nicmad rabbi aan ku jirnaa waa hadday masiibooyin iska jiri jir waa iska jirtaa culaysyadii waagii mooryaanta ay jiri jirtay laakiin hadda alxamdulilah baabuurkii shalay marka soo baxo subaxdii waa kula joogaa wax culays ma qabno nicmad rabbi aan ku jirnaa amnigaan qabnaa ilaah noo ziyaadiyo
qabada taagan waxa weeye ee, waxaan oran karaa aniga een, sida hadda magaalada kismaayo kale noo dhow gaalaa naga haysta cadow ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka baryaa gaaladaas ilaahay inuu naga dulqaado waayo haddii tikadahaas iyo waxaas annaga aan qabsan lahayn annagaa waxayna maamulan lahayn wixii dibadda aan uga baahanaana waan dalban lahaynoo way noo imaan lahayeenoo dadkana way gadan lahaayeen wixii dalkeenna ka baxo ama digirtoo kale ama saliidda macsaradoo kale aadna maraha qaar dalku soo gashaa intaas ilaa caddee iska reebnaan saliidda macsarada iska isticmaalna annaga maamulanay marka dhibaatooyinkaas iyo caqabadaasaa na haystaa taasaan u tiirinaya insha allahu tacaala ilaahay cadowga naga dulqaado silaa caddeydaan ugu soo furmatay weliba waxaan jeclaan lahaa in la hakiyo maraha qaar oo loo fiiriyo oo markay dadka beeraha miraha si- si- sisinta oo kale markay dalka aad u soo gasho in saliiddan nala joojiyo oo saliiddeen annaga aan aan iska gadanno oo annaga aan isticmaalno annaga weliba aan sii dhoofinno oo annaga aan is ayuutoonno oo dadkeenna danyarta oo beeraha ku nooga qiimo fiican ay helaan taasaa macnaha ii sheega aan weliba aan soo jeedin lahaa aniga maxamed axmed maxamed gudoomiyaha guddiga ganacsatada jamaame ayaa dhankiisa tilmaamay in ganacsatada sidoo kale ay dhibaatooyin xoogan ka haysato wadooyinka ay joogaan ciidamada dowladda federaalka kuwaas oo looga qaado lacago badan caqabado oo waa jirtaa een, xagga ganacsiga oo een, caasimadda muqdisho ilaa iyo degmada jamaame intu dhexayso een, caqabado oo hadda een, inta walaayada ay jirno jax- muqdisho iyo wixii markaa u dhow afgoy agteeda waa laga yaabaa gawaarida een, badeecada ay soo qaato in laga canshuuro een, lacag fara badan maadaama ay u baahan yihiin in waxooda ay keensadaan waxaa danta ay ku qasbaysaa inay bixiyaan laakiin falilaahi alxamdu mar haddaa soo gaarto meel la yirahdo faan yuusuf waxay sheegaan gawaaradu in boqolkiiba toban laga qaato oo khidmo yar laga- jamaam lagu keeno oo qof bin aadan oo walaayada ka mid ah amba askar aan la arkeynin si nabadgelyo ammaan oo buuxdo ay jamaam kusoo gaaraysaa intaas yaroo labaatan kilomitrna waxay ku yidhaahdaan lacagta kusoo baxayso iyo naftaada qalqalka ay gelayso iyo waxyaabaha aad la kulmayso waa arrin aad u foolxun marka waxaan leeyahay hadda een, ilaah baa mahad iska leh insha allah iyadana bikum kheer ilaah subxaana wa tacaala waxaa waaye een, erdiis waxaa waaye odma fuusha iyo soomaali tirahdaa marka waxaa leedahay haddii isbaarooyinkaasi canshuurahaasi ay jiri lahayn ganacsi intan waa ku kori lahaa ha haddee waa dareemi kartaa adiga naftarkaaga hadda nin weyn baa tahay caqli baa leedahay waxaad dareemi kartaa in haddii dadkaas hadda maanta- maanta aysan joogaan lahaynin in badeecada taantaanay noqon laheedo oo waxaa laga yaabaa een, maadaama hadda tikidi lagu soo canshuuray oo r- oo dhebel looga soo qaaday haddana magaaladii dadkii oo meeshii wadooyinka fadhiya haddana baabuurta lacag canshuur badan ay ka qaataan way ku dhibaateeyaan duruuf badan ay gaarsiiyaan cuntadin lagama maarmo inaan bixinno waxaas waxaa danta nagu qasbaya inaan badeecadii dadka loo keeno bulshada annagaa cunayno bulshada meesha in- dadkeenyaa cunayo marka waxaa danta nagu qasbaysaa inaan bixinno waan ku dhib qabnaa laakiin duruuf awgeed ayaan mataas marar qaarkood aan iskaga dulqaadana xiriir ama tacaamul wanaagsan ayaa ka dhexeeya ganacsatada iyo macaamiisha ganacsatada ayaa tixgeliya macaamiishooda iyagoo keenaya waxyaabaha iyo adeegyada ay u baahan yihiin ganacsatada jamaame ayaa ii sheegay in mar kasta ay isku howlaan sidii ay u dhisi lahaayeen kalsoonida ay ku qabaan macaamiishooda magaalada jamaame muddadii aan sida qutada dheer ugu howlanaa waxyaabaha allah uu ku manaystay waxaan arkay fursado badan oo ay mudan tahay in laga faa'iidaysto goobta istaraatiijiga ah iyo kheyraadka ay leedahay magaaladan ayaa ah mid soo jiidasho badan haddii la helo cid maalgashata dhul ballaaran oo sidii loogu talagalay aanan looga faa'iidaysan ayay leedahay magaalada jamaameh kuwaas oo lagu beeri karo qamadiga iyo galeyda sisinta iyo digirta mooska iyo liinta qumbaha iyo khudaarta noocyadeeda kala duwan warshado badan oo ay caan ku ahayd magaalada tan ayaa dib loo howlgelin karaa jamaame waxaa u dhow oo ay isku haysataa webiga iyo badda waana laga faa'iidaysan karaa kalluunka inkastoo haatan aysan jirin cid isku howshay arrinkaasi jamaame sidoo kale waxaa looga faa'iidaysan karaa in laga hirgeliyo maqaayado maadaama aysan lahayn maqaayado waaweyn oo markiiba qaabili kara dad badan dalxiiska beeraha ayaa sidoo kale halkan dad badan u noqon kara nasiino oo ay ka faa'iidaysan karaan jamaameh intaas iyo inka badan oo fursado ganacsi ah ayaa ka muuqda oo aan ku arkay cumar shariif cabdulle oo ka mid ah ganacsatada jamaameh muddadii aan ku howlanaa barnaamijkana igu caawiya in aan la kulmo dad kala duwan ayaan hordhigay waxa halkan looga baahan yahay oo dadka hantida leh ay kaga faa'iidaysan karaan ummadda jamaamana horumar u ah waa jiraan fursado badan oo magaalada ka bannaan ilaa hadda loo baahan yahay dadka oo maanta oo dibadda jiro soomaalida ah oo degaankana ah fursadaba waa yaqaanaan iyagaba waxay u baahan tahay magaalada hadda warshado yaryar badan aa laga samayn karaa hadda nyaanyada oo kale meelaha dibadda laga keeno warshadaheeda inta haddii laga sameeyo miraheedna waa laga helayaa inta haddii lagu farsameeyo lagu nidaamiyo warshad yar loo keeno inta waa laga samayn karaa bariiska saas oo kale waxyaabo badan hadda fursado badanaa ka bannaan dhaqaalay u baahan tahay oo keliya bas dadka faa'iidaysta haddii la helo sida dadka hore ay u faa'iidaysan jireen oo kale ee si ka wanaagsan maanta oo loogu fiican yahay xagga amniga weli maanta ninkii ka faa'iidaysanayo boqolkiiba laba boqol waa ka faa'iidaysan karaa warshadaha nyaanyadaas bariiska waxyaabo badan oo khudaarta cambihii waa buuxaa haddii la farsamay la warshadeeyo gasacyooyin laga dhigo kulli waa la heli karaa marka warshadahaasna dibaddana qiimo jaban ay ka joogaan magaaladan waa la keeni karaa fursado aad u bannaan waa badan badan badan fursooyin badan alwaaxda oo kale hadda alwaaxda meelaha dibadda laga keeno geedo shawri ah la talaala geedahaas laga sameyn alwaaxda buux boqolkiiba sagaashan sagaal dhulkan dhul beereed waa wax walba ka baxo wax walba lagu abuuro way ka baxaan marka insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa ganacsatada kii dalka jooga iyo kii dibadda joogaba inuu fursadaas ka faa'iidaysto isagoo ka hashana ka faa'iidaysanaya amniga jiro amniga jiro isagoo ka faa'iidaysanaya wax kasta waa laga samayn karaa ganacsatada haddaad tihiin maxaa isku dayi weydeen inaad wax un aad samaysaan oo magaalada aad kusoo kordhisaan hadduu alla yirahdo waa kusoo jirnaa la taas waa kusoo jirnaa inaan isu tagno dadkeeni ganacsatada ah waa ra'yigaasayto waa dad badan ayuu ku jiraa waa insha allahu tacaala hadduu alla yiraahdo waa isku tegi doonaa waan ka faa'iidaysan doonaa insha allahu tacaala wixii naga maqanna waan waan ogeysiinayna waan wargelinayna insha allahu tacaala inay ka faa'iidaystaan iyagan dadka oo deegaanka ah oo dibadda jiro waxaan ugu baaqayna ugu baaqayaa dhammaanteenan ugu baaqaynaa in magaaladeena jamaame xarakatul mujaahidiin al-shabaab ee joogto nabadgelyo aan qabno boqolkiiba laba boqol ilaahaan mahad ku leh ka sokoyno xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa mahad ku leh wax maanta oo dhib ah ma qabno nin walba waa maalgashan karaa nooc walba uu sabsan karaa maalgashan nooc walba waxyaabaha dibadda laga keena hataa xataa waxaan samayn karnaa badan leen taas aan hadday ka tegey badan leen badeen magaalada jamaam ha jamaam ha
ma ka faa'iidaysatay ilaa hadda wax faa'iido weyn ma qabno raa wanaagsan ogta waa laga faa'iidaysan karaa teged waa loo suubin karaa tegedda hataa wax qiimo weyn kuma baxo ha maraakiibaha adiga wax yar wax yar aad u yar kalluumaysiga laakiin badeecada la keeni karaa haddii wax yar dhaqdhaqaaq laisku dayo marka waxaa leedahay magaaladan bad iyo webi waa isku haysataa bad iyo webi iyo dhul beereed inta waa isku haysan dhulkeen dhagax ma laha waxba ma laha wax walba lagu abuuro waa soo dhalinayaan magaalada jamaame waxaa ka furan makiinado lagu shiido saliidda sisinta iyo tan qumbaha intaan magaalo soomaaliya ku taala soo marayay ma arag meel jamaame ka makiinado badan kuwaas oo lagu shiido saliidda macsarada oo loo dhoofiyo dalalka dibadda sida kenya makiinadaha ayaa ah kuwo badan oo isku dhow oo inta badan shidan afar iyo labaatanka saac sida uu cumar bashiir ii sheegay jamaame xilligan waxa ay dalka dibaddiisa u qaadaa wax badan oo ay ka mid tahay saliidda macsarada magaalada jamaam horto waxa ka soo baxo wax walba waa la dhoofin karaa sisinta waa hore waa la dhoofin jiray miraheeda iyadoo ah saliidda macsarada hadda hataa waa la dhoofiya ilaa iyo kenya dhulkaasaa loo dhoofiya qaxootiyaalka ayaa loo qaadaa galleyda sidaas oo kale ninaa maalin inta kahor wuxuu iga sheekeeyey wuxuu jooga dalka dibadda wuxuu soo dalbaday galeeyu soo dalbaday ha galeeyda jamaca ka baxdo ayaan rabaa galey kale waxaa loo gaday markii loo geeyey wuxuu yidhi galeedan galeeydii jamaama ah markaasa wuxuu yidhi tii jamaame way ka nafaqa badan tahay tan jamaca way ka naafaqa badan tahay taasaa wanaagsan marka wax kasta horta qaraha waa la dhoofin karaa waagii hore mooska waa la dhoofin jiray mooska waa la dhoofin jiray hadeerna haddii si fiican loo tacbado waa la dhoofin karaa waxaa kaloo la dhoofin karaa wax kasta dalagyada cambaha nooc walba waxaan la dhoofin karin mal annagaa saa jiifnaa le mooye qumbaha saliiddaa laga sameeyaa saliid qumbaha hadda iyadoo dibadda la keen aan gadanaa hadda makiina- makiinadaheena inta jamaame oo saliidda shiido way shiidaan waa gadanaa iyagana laakiin haddii la kordhiyo waa la dhoofin karaa laakiin laakiin mid aad hubtaan dalkii laga soo sameeyey oo fresh ah iyadoo la heli kara maxaa keenaya in sayid qumbe dibadda looga keeno la gato Waxaa maskaxaasoo la idinkama haysta waxaa- waxaad keenayaa xoogaa gaabis annaga xaggeenna ah gaabis xaggeenna annaga ah haa annaga mar haddii oon isku dayno hagaaj hor u soconno dhaqaale aan maalgelinno waxaas dhan waa la heli karaa gaabis xaggeen le mooye wax kale ma aha tacabka waa la heli karaa qombihii waa la helayaa wax walba yaalla hadda meel dhow meeshan goobweyn la dhaho Eh, ilaa iyo nawaaxigaas qumbaha ku yaal keliya hadda aragto waa tacjabaysaa aad iyo aad suuq ha hodan waa wax ka faa'iidaysto la'ya markaa soomaalida ummadda soomaaliyeed ummadda islaamka ah waxaan ugu baaqayaa in ay ka faa'iidaystaan dhulka dhulka amniga la haysto boqolkiiba laba boqol maanta dukaamada iyadoo furan hata masaajidka waan aadi karnaa Eh? Ah. wax hadda oo lagaa qaadanayo iyo wax kale midna ma jirto alxamdulilah ha laga faa'iidaysto dhallinyarada soomaaliyeed oo dibadda iyo gudaha joogaanba ha ka faa'iidaystaan dalka khayraadka dalka jamaama iyadoo barwaaqada intaasi la eg ay haysato ee habeeno badan aan ka soo sheekaynay ayaa dhanka kale waxaa walaaciya niyad jab igu beeraya in la ii sheegay jiritaanka dhallinyaro nicmadan ka tegaya oo qaxootiga saf u gelaya saalax maxamed cabdi ayaa fariin u diray dhallinyarada dalkooda ka tegaya ee barwaaqada dalkooda aan arkin maxaa waa dhalinyarta xoogaa caajisi ee cadowgan maskaxda dadka qabsada iska jiraa oo iska aaminsan wadanka waxaa leeyahy wadan burbursan waa wax uma yaallo walow hadda iyaga uu soo dagaal tegaya oo intaasu maalgelin kusoo sameysanaya dagaalka cadowga meel walba aga imaanaya haddiise waxba jirin cadowga asanadkiis kuma soo duuleen wadanka waxaa loogu soo duulay inuu dhaqaale leeyahay ganacsigiisa dadka had- dadkii lahaa nagalini- wadanka laga nii jebinaya waxaa laga dhadhacsiinaya in wadanka wadan baaba'san uu yahay waxa uusa yaalin horumar usad samayn karin dowladahan dariska nala ah sida kenya iyo etoobiya aa dadka maskaxda ka qabsado qaar qaxooti lagu shubayo dadka qaar la barakiciyo madaafiic lagu qaraaciyo marka insha allah kolley un cadowgaasna haysta mooye hadda wadankan oo hadda baahi ama dhaqaalo dara ka jirto ma jirto nin hadda maanta cawado ku bari waayo ama baahi u barya la dhahay ma jirto wadanka meeshii qodabo biyo iyo baad lagama waayo hadda meel lagu baabi'i karo ama baahi looga cararayo ma aho dhalinyarada baaqa waxuu leeyahay nin walboo baxa ama nin walboo kaco kolley waxuu cuni kara calooshiis ka badan ma qaadi karo waxaad cunta iyo waxaad shaqaysta wadanka wuu dhex yaalaa ninka waxaan uu baaqa dhalinyarta inuu dalaga dheere mada dalaga qaar saddex biloodaa jiraa qaar afartanaa jira sida qudaartoo kale afartan cish kadib barbarooniga nyaanyada basasha ee asalaatada baamiyaha afartan beri uu kusoo karaa wadan baaxan aad joogto ma jirto wadan dadow haddaad tagtana uun baaba iyo gumaysi iyo dhaqan bedelan qaadi leh waa marka waxaan u- dadkaas ugu baaqa inay wadankooda ka faa'iidaystaan nimca taalla diinkooda ay ilaalsadaan meeshoodana siiyo marka waa wadan waa wadankaada hantiyay macaan oo middaa hooy laga oranayeen wadan dow intii lagu xukumi lahaa waxaa ku fiican wadankaada inaad dhibka dheeftaada oo ku hoostaalo webigii hoostaada maraayo inaad kaga faa'iidaysto marka eh, wixii wadankaada dadka dadkaada ay qabaan in la qabaato diintaada aad difacto dibid wax looga carana ma aqaano kolley dadkii jiraaba kasoo carara oo ka eed sheeganayo dhaqan badan la kala imaada suuqa jamaame waxa uu ka mid yahay suuqyada ugu waaweyn ee magaalada ah wuxuuna u dhisan yahay qaab casri ah oo leh waddo dheer oo ay hareeraha ka xigaan dukaamo waaweyn iyo kuwo yaryar dukaamadan waxaa laga heli karaa badeecooyin kala duwan oo ay ka mid yihiin alaabaha elektroniga sida taleefanada gacanta iyo raadiyaasha sidoo kale suuqa jamaame waxa uu leeyahay carwooyin waaweyn oo laga heli karo noocyo kala duwan oo dharka iyo kabaha ah taasoo ka dhigaysa goob muhiim ah oo ganacsi iyo adeegyo kala duwan laga helo carwada suhayfa ah waxaan ku tilmaami karaa carwada ugu weyn jamaame waxaad ka heli kartaa wax kasta oo aad u baahan tahay carwada ayaan gudaha u galay qayb kasta indhaha ayaan la raacay maasha allah allah u barakeeyo maalkooda kadibna waxaan xaaladda ganacsiga jamaame ka waraystay cabdicasiis muxuuyidiin cabdiraxmaan oo ka mid ah howlwadeennada carwada ee muddo saddex iyo toban sano ka howlgelayay alxamdulilah horta dhaqdhaqaaqa hadda iyo haddaa hore isku almaaha hadda bulshada waxaa umalaysa in in yar in yar loo soo laabanaayo anagan horta badanaa ee magaalada waxay ku shaqaysaa laba arrimood kow waa dadka xoololeyda ah labo beeraha waayo ee haddeertan beerihii biyaa gale biyihii hadda waa laabteen dadkii waxay aadeen fasalay aadeen Ee, anagana xilliga shaqadeena mashquulka aad u badan xilliyada ramadaanka waayo ramadaankan hadda wanugu soo food leeyahay insha allah marka waxaan rajaynayaa dadkii dalaga markuu soo qaataan si wanaagsan inaan usoo dhaweeyo meeshani aan joogno carwas heefa jamaam waa la kasaa maxaad ku iibisaan waxaan ku iibiyaa dharka noocyadiisa kala duwan kabaha ee waxaa kalan gadaa jiifafkan gadaa ee waxyaalo fara badan hadda oo had- indhahaada ay qaban weynaan iibiyaa wax caqabad ah mala kulantaan oo dhanka ganacsiga ku saabsan caqabada horta noocyo fara badan waaye nooca markaan ka hadlo horta hadda markaan wax soo iibsano waxaan kasoo iibsanaa anaga xamran kasoo iibsanaa ee dhinaca kismaayo badanaa wax kama soo iibsano ganacsatada jamaan badanaa waxay ku xirantaha hadda xamar ee xamar markaa wax kasoo iibsano ee walaayadana in badan waa u sheegnay dhinaca wadada dhibaato fara badan jirto ee biyaha hadda kamsuumo iyo jamaam waxaa u malaysaa dadkii hadday u baahdeen hadda oo jamaam maj- ee ay usoo baahdaan ayagoo jooga jilib ama joogaan kamsuumo dhib fara badan ay usoo maraan oo inay wax kaa gataan ay rabaan ee qalabka jiifka camal hadda markay gataan ee haddaa kisma ay u doonan jiraan hadda waxay usoo doontaan jamaam ay usoo doontaan jamaam markay imaadaanna dacsiiso maxaan ku qaadnaa walaalow ee magaaladii waa ujeedaa nin kala xiriraa jiro wadadaa go-an miya wadadiyaa go-an ragga oo hadda oo haddaa horane oo daqiiqad ku geysan jiraan hadda kuma geysan karaan alaabta ay kaa gataan waxay noqonaysaa in inta laga qaado alaabtii la geeyo jilib kor laga soo galo hadda lasoo qaado meel hadda jam- eh, jilib iyo kamsuumo dhexdooda lasoo marsiyo taasaa qabata marka dadka Eh, waxaan dhihi lahaa marka eh, codsanaysaan waxaan codsanaya walaayadan ka codsanaya dadkay dhegeysanaya koley idaacadda waa ina dhegeysan doonaane ee wadada isku xirto kamsuumo ilaa jamaam inay noo hagaajiyaan codsigaana waa iga horeeyey mid hadda keligeyga aan abdacis ahaan ka hadlaya ma aha idaacaddana waa nasoo booqataa hadday ahayd alkataayib hadday ahayd alfurqaan maxamed daahir adi nafsad ahaantaada waa salaaman tahay ee dhammaan idaacadda bahda alfurqaan ragga u shaqeynana waa salaamaya ganacsiga waa xubin muhiim u ah kobaca dhaqaalaha balse marka ganacsatada isku adeeg ay keenaan iyaga oo aan tixgelin ballaaran siinin baahida suuqa waxaa ka dhalan kara dhibaatooyin waaweyn oo saameeya ganacsatada dhibaatada kale ee la dareemi karo waa badeecooyin fara badan oo isku nuuc ah oo suuqa soo gala cabdicasiis maxudiin cabdiraxmaan ayaa ii sheegay in arrintan qudhiisa ay taabatay isagoo fariintan ka diray ee horta markaan ka hadla dhinaca ganacsiga ganacsiga dad badanaa iga horeeyay laakiin aniga had deertaan twelve years ama thirteen years in oo aan joogo saddex iyo toban ilaa afar iyo toban inaan shaqeynaa umaleynaa oo carwadan hadda aan joogo ee in badan ganacsi badan oo aan kasoo shaqeeyo yaryar oo garab ahaan caadi oo dad oo aan aan maskax ahaan ku caabiyno waa jirtaa oo waxaas samaysta saas samaysta aan dheh laakiin hal midaa jirto oo magaaladan hadda aan u sheegayo waxaan dhihi lahay ragga ama dumarka jamaama joogo oo shaqaysto waa jecla inay shaqaystaan mar kastana ha shaqaystaan ani laakiin qof fikradiisa qof kale inuu ku shaqaysto waa arrin aad iyo aad oo in laga hadlo u baahan ninka fikrad markuu keeno ninka kale ku shaqaysana waa laga fiican yahay fikrad kale la Waa imaado soomaalida si guud waa loogu yaqaana dhaqankaasi in qof in fikir uu soo hindisay juhdi iyo dadaal ku bixi inay la yimaadaan halkan way ka jirtaa miya way ka jirtaa waay fikrad ahaan haddii adi markaan shax kula sheekaysto ani adi ahaan maxamed daahirow oo aan ku dhaho maxamed oo barnaamijkaasaan rabanayo inaan qaabkaas degmada jamaama aan ku soo cusboonaysiiyo way ka maqan tahay inaan keenan rabaa maadaama magaaladii gobol laga dhigay ee qofa wuxuu ku leeyahay niyow niyo barnaamijkaas cabdicasiis ha ila imaadee say kula tahay niyo hor niyo ka qaad ninka barnaamijkii waa isku fikrad darsanayaan sheekadii adag keligaaday ahayd ayagana waxay ku noqonayaan toban ruux marka midaas waxaan ilaa liska dhaafo nin kasto fikrad u gaar ah oo ganacsigiisuna kala soconayo hadda shirkadaha hadda ani xamran jooga kismaayona waa jooge waxaan arkay shirkada waxaa keensanaysaa biyay keenay shirkada waa biyaa leey magacay baxsanaysaa ama kalluunay keenaysaa qof kale ku dayanaya ma arkaysa qofba qofka kale wuxuu keensanaa fikradaasi u gaar ah degmadana waa iska degmo yar haddii aan hadda maanta aan keeno warshada oo samaynayso joodariyada waa in aan keligeyga lii dhaafi karaa oo liigu caawin kara wixii liigu caawinayo oo ani liiga qaato oo hadda laga haro oo muqdisho ama kismaa hadday aadi lahaayeen fikrad kale la imaadan marka intaasaanu sheegi lahaa dadka ku nool degmada jamaam gaar ahaan agagaaraha jamaamka dadka degan dhan oo aaga walaayada ay haysato maxamed macalim aadam oo loo yaqaano baadhaa waxa uu ka mid yahay ganacsatada jamaami ee carwooyinka leh ganacsadahan waxa uu u turaa macaamiishiisa sida ay ii sheegeen dadka ku xiran ee wax ka iibsada baadhaa muddo sannado ah ayuu wareegaya dalal ay ka mid tahay koonfur afrika ah halkaas oo dhibaatooyin badan uu ku soo arkay mar baan arrinkaasi si gaar ah kala sheekaysan doonaa oo habeen habeenada ka mid ah ayaan kusoo gudbin doonaa barnaamijkeena dhuuxa insha allah balse xilligan waxaan ka waraystay xaaladda la xiriirta horumarka ganacsiga jamaame balse xilligan waxaan ka waraystay xaaladda la xiriirta horumarka ganacsiga ee jamaame horta ganacsi markii la dhaho cilmi oo u baahan yahay aqoon culimada islaamkana waxay dhaheen alficlu qabla alqowl walcamal cilmiga dadka i bare inaa halkaa horta ugu mahad celiyo ilaahay ka soke waxaa ogaado qof aanan cilmi lahayn inuusan ganacsi wadi karin because ganacsiga waa dhib badan yahay marka maadaama ganacsi aan ka hadlayno naseexadaas ganacsatada aan usoo jeedina waxyaalaha ay samaynayaan in ay ka digtoonaadaan qofka walaalka ah inay u caddeeyaan waxay gadayaan walaa dhar ha noqoto daawo ha noqoto wax walba ha noqoto taas nasiixa walaahi niyow maxaan ku dhahay sheyga ugu yar leyn waay oo laga ganacsado meeshaan iyo wixii ka waaweyn gawaariyaa laga ganacsadaa aan hadda si shaksiyan meel waxaan fadhiyaa goob ganacsi ah waxaan gadaa haddii laisu gegeeyo toddobaatan iyo she toddobaatan iyo dhowr nooc oo kala duwan sida kabaha ragga dumarka soolarada maxaan ku dhahay boorsooyin raadiyo catar barfuun balbaholda kan oo nalalka lagu xirta nalalka sidiisaba noocyadiisa kala duwan nambarada eh, tobanka labaatanlaha masaamiir barfuunada qaaliga ee kuwa raqiiska ee cataro shaambooyin dhinaca kale raggana waa gada sida kabaha oo maxaan ku dhahay oo ragga oo gidaalka xarka eh, fanaanado waaweyn fanaanado yaryar oo adiga yaryar iyo waaweyn rag iyo oo maxaan ku dhahay ilmaha yaryarka iyo dadka waaweynka ah alxamdulilah saacadaha gadna maasha allah alxamdulilah binicmatih abu ayuub een ganacsiga ka hor magaalada halkee ka keentaan intee ku xirantihiin wallaahi niyahow anaga laba albaab anoo furan meesha hadda noogu dhow oo soddon kilomitr noo jirto magaalada kismaayo waay laakiin qaaliban ganacsiga oo hadda oo maasha allah maanta wax baa laga heli karaa la dhahay magaalada muqdishoan ka keensanaa kismaayo ada hadda badanaa raashinka u badan laakiin aan raashin ma gadi laakiin ada alaabaha hadda aniga aan gadno kismaayo waa laga keenaa markii la cost waay maxaan ku dhahay aad waxyar qaali waay muqdisho markii loo fiiriyo muqdisho waxyar ka macaash roon laakiin muqdisho waa idinka fog tahay maxaa u sababa inay halkaasi ka yara roonaato Eh, waxaa u absooba muqdisho mararka qaar waxaa laga yaabaa ganacsiga annaga aan hayno reer kismaayo in gawaari ay ku keenaanba ayagaa taraag soo gala oo five hundred kilomitr shan kilo shan boqol oo kilomitr oo kismaayo ku keenay gaarigii iyo kuwaas meesha jooga iyo canshuurtii haddana canshuurtii waxaa sii dheer isbaari iyo waa ku arkay meelo badanaan soo maray in waxyaabaha aad iibisaan way ka yar yihiin sida kabahoo kale hadda aan arkay iyo dharka qiimaha waa macquul sida hadda aan dareemi kara maxaa u sababa wallaahi waxaa u sabab eh, horta ganacsiga sidiisa waxaa la dhahaa soomaali waxay dhahdaa masaamiir aruurta misaaray noqotaa miyaha waxsaas aa jirta marka ana shaksiyan abu ayuub ahaan ganacsiga waxaan ku daraa min allah iyo dar alle ana u samaynayo iyo qofka mu'minka ah adoo wax helaay haddana adduunyo aakhir inaa oo hal meel aan ka wada shaqaysto intaas shilimaad shil- shilimaad yara i- ah fiirsata ha ani intii ani khasaarada inaan iska ilaaliyo qofkaasna aan u daneeyo anna aan danaysto anoo dar ilaahay u sameynaya wixii aan u dhaafayn aan ka ahayn guji waaye iyo qofkaan waa taqaanaa iyo deegaan waaye iyo meel kale ka imaaday iyo waxba aan fiirinaynin lilah watacaala intaas cumar shariif cabdulle iyo cabdishukri axmed saalax oo ka mid ah ka qaybgalayaasha xalqadan toddobaad ayaa fariintan dhaxalgalka ah ku soo gunaanaday hadalkooda بسم الله الرحمن الرحيم فرصدان هرتا وريسغا نلا يالتay idaacada alfurqan waxyaabo badan ay u faa'iideysanaa mid u horeysa horta waxaa waaye dadkeena reer jamaca meel walba ha joogan dibadda iyo gudahaba in wadankii jamaca gaar ahaan janna janno ku suguwa ninkii tacbanayo xagga walbo xagga eh, cunnada xagga cibaadada alxamdulilah wax la heli kara ma aha nabadgelyada kolle markaa waxaan ugu baaqayaa inay ka faa'iidaystaan wadankii degmada jamaame midda kale gaar ahaan aniga cumar ahaan waxaan aga faa'iidaysanayaa dadweynaha ku dhaqan degmada jamaame waxaan gaarsiinayaa maadaama bisha fadliga badneed oo ramadaan nagu soo aadan badeecadaha boqolkiiba labaatan qiimihii hore hoos u dhig special price qiimo jabin ayaan ugu talagalnay degmada jamaame ganacsatada eh, dadweynaha arrintaas ha ka faa'iidaystaan ciid mubaaragna waana soo haysaa iyadana sidaas oo kale waxaan u rajaynaynaa qiimo dhimis fursadaan aga faa'iidaysanayn aan, eh, inay naga gaarsiiyaan idaacadda dadweynaha ku nool degmada jamaam iyo nawaaxigeedaba taladayda ugu dambeysa oo ganacsatada iyo dadka reer jaamaca waxaan kula talinayaa in ay ka faa'iidaystaan ganacsigooda inay ka faa'iidaystaan dadkan dhallinyarada oo baxayso qaxootiyada iyo meelaha aadayaanna ay iska joogaan oo magaalada iyo deegaanka kulli barwaaqa sooran weeye shaqana way taallaa kii beer falan karo kii xoolo raaci karo kii malay daban karo kii dukaamada shaqo ka ka raadsan karo ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu u qadaray oo u jaanguuye midnaba kama baxteen sida in oy iska nagaadaan oo joogaanaan aan kula talinaya aniga mideeda kale waxaan kaloo kula talinaya dadka diinta ilaahay subxaana watacaala inay bartaan oo ay ka faa'iidaystaan culummadan waxaan kula talinaya inay dadaalka iyo waxbarashada ay muujiyaan culummana waxaa layidhi iyo roobbaba socodka ay wax kula yihiin tuulooyinka ay tagaan geedaha hoostooda wax ay ku dhigaan maadiga axaadiista qur-aanka towxiidka dadka ay baraan si kastaba ha ahaatee booqashadeeda jamaame ayaa ii suurtagelisay inaan wax badan ka barto kheyraadka dabiiciga ah ee allah uu ku galladaystay magaalada iyo nolosha caadiga ah ee bulshada deegaanka ah bulshada jamaame waa kuwa soo dhoweyn badan waxayna muujiyaan karti iyo shaqo jaceyl safarkan jamaame waxa uu geeska kale ii ahaa mid faa'iido badan leh oo i tusay sida ay magaalooyinka soomaaliyeed u leeyihiin kheyraad dabiici ah oo muhiim ah sida beeraha xoolaha iyo ganacsiga waxaana jamame ay tusaale cad u tahay magaalooyinka allah uu ku manaystay waxyaabo badan oo ay tahay in laga faa'iidaysto sidoo kale safarkan waxa uu ii ahaa waaye aragnimo ifaysa odayaasha dhaqanka ee magaalada oo siyaabooyin kala duwan aan ula sheesheekaystay waxa ay ahaayeen kuwa ku hoolan in ummadda ay ku hagaan jidka midnimada iyo horumarka halka qaybaha kale ee bulshada ay yihiin kuwa isku xiran oo wax badan wadaaga تمشي بخطوات تسير خلفها جيلا إلى مجد سما نحو الفلك اسلك طريق المصطفى ما خاب من نبذ الهوى وطريق أحمد قد سلك تمشي بخطوات تسير خلفها جيلا إلى مجد سما نحو الفلك اسلك طريق المصطفى ما خاب من نبذ الهوى وطريق أحمد قد سلك نبذ الهوى وطريق أحمد dhegaystayaal intaas ayaan ku soo gebagabeynayaa xalqada toddobaad oo ah tan ugu dambaysa barnaamijkana taxanaha ahaa ee jamaame magaalada tacabka iyo tacliimta waxaan aad ugu mahadcelinayaa inta barnaamijkan uu socday waxgaradka odayaasha iyo ganacsatada magaalada jamaame ee ila shaqeeyey sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa wariyaasheena maxamed qaasim maxamed amiin iyo cali aadan xasan oo kaalin lixaad leh ku lahaa soo tabinta barnaamijkan inagoo isku duban waxaan idin leenahay sidaasi iyo horumar wanaagsan iyo in allah subxaanahu watacaala nicmada uuna siiyey aan kaga mahad celinno wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
تمشي بخطوات تسير خلفها جيلا إلى مجد سما نحو الفلك اسلك طريق المصطفى ما خاب من نبذ الهوى وطريق أحمد قد سلك تمشي بخطوات تسير خلفها جيلا إلى مجد سما نحو الفلك اسلك طريق المصطفى ما خاب من نبذ الهوى وطريق أحمد قد سلك نبذ الهوى وطريق أحمد قد